barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
door wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado waana sagaal iyo tobanka bisha sebtembar sanadkan waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimona waxaa idiin soo jeedinaya barnaamijka dhallinyada jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa ka mid ah nin dhallinyara oo magaalada laascaanood ka sameeyey ganacsi magaalada ku cusub kaasoo dhallinyarada qaar dhiirigelin u noqday sidii dadka loogu yidhi dhallinyarada dhulka dheeftii way ka dhacday dhibaato uunbaa beddeshay waxay ogaatay dhallinyaradu inaysan tani waxba ay kama jiraan tahay ee dhulka dheeftiina taallo in dhibkana laga ilaashado dheeftiisana la gurtaa ay muhiim tahay qodobkaasay dhallinyaradu ugu aad ugu soo dhowaysay
waxaa kale oo aad maqli doontaan gabdho dhallinyaro ah oo xirfadda dharturista ku bartay magaalada boosaaso islamarkaasna isku dhex wada waxbarashada iyo barashada farsamada ay barteen
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dhinacii heesaha
sidoo kale xubintii ciyaarahana waa aad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa cambaaraysay nin lagu eedeynayo inuu baahiyey muuqaal sawir ah oo la sheegay inuu ku sheegay nebi moxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa aatee kaasoo dhowaantan aad loo hadalhayay gudoomiyaha hay-addaasi sheekh bashiir salaad oo shirjaraad ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in sharciga islaamka la horkeeno ninkaasi dhinaca kale wasiirka diinta iyo qaafta galmudug mursal cabdiraxmaan oo isna shirjaraad ku qabtay magaalada cadaado ayaa sheegay in cid kasta oo soo bandhigta sawir lagu sifaynayo nebi moxamed uu ka baxay diinta islaamka ayna laamaha amnigu farayaan in ay soo qabtaan oo sharciga la horkeeno dhinaca kale ninka lagu eedeynayo inuu muuqaalkaasi soo baahiyey oo la yidhaahdo cabduuli sheekh cali cilmi yare oo shirjaraad ku qabtay gaalkacyo maanta ayaa isaguna sheegay in laga been abuurtay islamar ahaantaasina aysan jirin cid uu ku sifayn karayo nebi moxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatee hadalka uu yidrina si kale loo fasiray
duufaanta mariya ayaa cardaaduqaha ka dhigtay dalka dominika iyadoo duufaantana la sheegay in si deg deg ay u xoogeystay gaartana heerka shanaad duufaantaasi ayaa waxa ay keentay dabaylo iyo roobab daadad watay oo halis gelinayo nolosha ra-iisul wasaaraha dominika roosevelt scaret ayaa waxa uu sheegay in duufaantu ay tahay mid adag oo qallafsan iyadoo qaadatay saqafkii gurigiisa laakiin markii dambeeto laga badbaadiyey xarunta saadaasha duufaanta ee maraykanka ayaa waxa ay sheegtay maanta in duufaanta ay roob iyo dabeelo xooganba ay ku afuuftay meelo badan oo ka tirsan jasiiradaha leawards iyo qaar kale gudoomiyaha virgin islands kenneth mob ayaa ku booriyey dadka inay u diyaar garoobaan ka hor inta duufaantu ay halkaasi soo caga dhigan
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysaneysaan waa v o a markanaynu gudagalno qodobada barnaamijka dhallinyarada aan idinku hayno laascaanood aynu aadna dhallinyarada soomaalida qaarkood ayaa aalaaba la soo derista xaalado shaqa la-aan taasoo la tilmaamo inay saameyso mustaqbalkooda nololeed waxaana dhacda in dhallinyaradaasi qaar ay halista tahriibka u bareeraan haddaba magaalada laascaanood waxaa dhowaan ganacsi cusub ka sameeyey nin dhallinyaraah oo la yidhaahdo jaamac maxamed maxamuud ninkan ayaa magaalada ku yibiya alaab isagoo la wareegaya islamarkaasina erayo uu isagu sameeyey ku xayeysiiya alaabtiisa guryaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa jaamac la kulmay iyo qaar ka mid ah dadka wax ka iibsada
waxaa dhowaan magaalada laascanood shaqaha laabuurnimaha ku soo kordhiyey jaamac maxamed maxamuud oo ku magac dheer carwo qudhaab waa nin dhallinyaraha oo suuqa magaalada laascanood ku dhex wareejiya midhaha dhirta dalka ka soo baxa ninkan dhallinyarada ayaa v o a waxay kula kulantay isagoo ku iibinaya suuqa magaalada laascanood midho kala duwan
cabdikariina waa si wacan carwa quraab waa kalacaynka midhahii carrigeenna ku yaalle caadil uu ku mannaystay dadka uu ku casuumay waa carwada caanka weyn ku ah waxaan iibinnaa oo aannu bulshada u haynaa shay kastoo baahi qudhaab oo ay tabaan waxaannu u haynaa midhihii toonka waxaannu u haynaa midhihii ciidka waxaannu u haynaa midhihii gomoshka waxaannu u haynaa xamurkii waxaannu u haynaa xabagtii cadaadooyana aad u cajiiba waxaannu u haynaa bardihii oo baawarkii dhirta ah intaba waannu u haynaa shay kastoo macmiilku doonoo damiirkiisa gesho kacarwahan annagaa u doonnoo dadaal leeriya u samayna aqalkiisa docdiisa iyo daaraddiisa u keenna marka daayan idmo jaamac ayaa waxa uu v o a u sheegay in dhallinyaradu aada ay isu dhoweeyaan shaqadanu hal abuurkeeda leeyahayna ogaadeenna in dalka laga shaqaysan karo
wallaahi waxay u tahay tusaale wacan in badan dhallinyaradeennu waxay ku soo dhiiratee ama dal ha joogeen ama debaddiisaba waxay ku soo dhiiradeen dhulka dheefi inay taallo sidii dadka loogu yidhi dhallinyarada dhulka dheefti way ka dhacday dhibaato uunbaa bedeshay waxay ogaatay dhallinyaradu inaysan tani waxba ay kama jiraan tahay ee dhulka dheeftiina taallo in dhibkana laga ilaashado dheeftiisana la gurta ay muhiim tahay qodobkaasay dhallinyaradu ugu aad ugu soo dhoweysay almihim cabdikariin walaal waa su-aal wacan waxay soomaalidu ku mahmaahdaa diraac kastoo timaadaa ninbaa caqliguysan lahaan jirin ku yeesha waxaan ugu dhiirigeliyey inaannu runtii aannu ku deberno danta anigiyo dadkayga aannu ku deberno taasu waa dantaanna fartay walaalle
dadka ka iibsadaan midhahan uu tuurta ku sidaa ninkan dhallinyarada ayaa waxay isugu jiraan dad waaweyn waxaa sidoo kale jira dhallinyaro iyagu magaalada laascanood joogtaa oo si weyn uga hela qaarkoodna bartay midhaha uu gadayo yahay dee midhuhu noo keeno oo suu dalkooda iyo dalkooda micnii u barayo micnii waxooda u barayo iyo caymankooda iyo macmaalintooda wuu fiican yahay dee intuu dalkale adeer dalkan dad baaba shaqa u arag wax odhanayaan war waa intaa waxa yarkeena maad iska tahribada dhulkayga aadama badahaygaa jiro yurubtaydaa galo mana fahansana macdinta dalkooda ku jirta oo micnihii waa waxaan laga fiican yahay de inaadan dalkaada macdinta ku jirta aad fahmi weyda aan waxa ibsa baasha dhaho hoobta nooye sidaad micnii baalisagoo timir yar yar toola baxay oo kale aan hadda nooga muuqan xabagtii baashaan ayanu naqno mudhacanyada u naqaano dee wallahi midhafi wooda fiican yihiin magacaygu waa dhuux saalax dee horta midhahan anigu maba aqoon carwa quraab baa igu horraysay saan la jaan qaaday haddeer waxaan gataa kiilo ka sidii waxaweyaan waan la qabsannay maalin walba waanu wacnaa xataa telefoonkiisaanu raadinaa markaan weyno sidoo kale waxyaaba badan oo dhulka ka baxo oo sida xabagtoo kale iyo waxyaaba noocaasoo looga bartay iyagana waxaa jira dee dadka inta badan kolley waxaaba reer qurboodkaaba ka gataba soo had gartay maahan midhahanna haddeer haddii aanu gelin weyno gelinka dambe waanu garaacnaaba macbiil baanu nahay anugu midhahan baan aad u jeclahay oo magacooda midhatoon baan dhahnaa laakiin magacyo kalena waa lagu sheegaayoo qofba wax buu u yaqaanaa dadka qaar lakiin anugu magacaasaan ku barta carwa quraab weeye baabuurta u shaqaysaanu nahay hawd baannu ka keennaa adeegga noocyadiisa kala duwan hadday toonka tahay hadday gomoshka tahay hadday midhaha kale tahay hadday xabagta tahay hadday nooc walba tahay ninkan dhallinyaradaa oo shaqad intaannu u soo qaadno baannu guriga xafiiskiisa ugu keennaa carwadiisa ugu keennaa si wacan baannu ula shaqaynaa carwadan cusub uu soo kordhiyey ninkan dhallinyarada ayaa waxay tahay sidaynu horey u sheegnay mid ku cusub magaalada laascanood shaqala'aanta dhallinyarada ayaa waxay tahay mid aad u badan waxa uuna sheegay inuu ku maarayn doono nolosha qoyskiisa cabdikariin olol v o e magaalada laascanood
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington gabdho ku nool magaalada boosaaso muddo shan bilooda baranayay xirfadda dhartulista ama harqaanka ayaa la guddoonsiiyey qalab ay ku howlgalaan qaar ka mid ah dhalinyada oo u warramayay barnaamijka dhalinyada ee v o a ayaa waxa ay u sheegeen in xirfaddani ay barteenna ay ku anfici doonto naftooda iyo bulshada kaleba wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay laba ka mid ah gabdhahaasi waxaana uu kala sheekaystay xirfaddan ay qaateen iyo sida ay isugu wadaan waxbarashada
gabdhahan dhallinyarada ah ayaa baranaya farsamada harqaanka si ay ugu shaqaystaan sidoo kale gabdhahan ayaa ah arday wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso intii lagu guda jiray xilliga xagaaga ayaa faadumo yuusuf khaalid iyo kowsar maxamed maxamuud waxay baranayeen xirfadda dhartolista si ay shaqo abuur uga dhigtaan oo noloshooda ay ku dabaraan waxaan ku doorsay shaqadan dhartolista yani harqaanka maamada baratay oo kale yani qofka harqaanka barto oo dumarka ah yani waxay u suurtagelinaysaa inuu nolol maadkiisa kala soo bixi karo noloshiisa maalmaha maalinaha ah harqaanka hadduu bartay yani waa howl fudud haddana kuusoo yani dhaqaale fiican uu kaa soo gelayo isla markaana aad naftaada iyo qoyskaaga iyo yani dadka ehelkaaga iyo dariskaaga baad ku anfici kartid oo uga faa'iidan kartid imisaa baranaysa marka anu waxaan baranaya harqaanka muddo shan bilooda baan baranaya haddeer maasha allah aad baan ugu takhasus qaab nocyaa u baratay bal annaga dhegaystayaasha ku dhegaysanaya noo faahfaahay run ahaantii harqaanka markaan bilaabayay bishii iigu horreysay yani wax xirfada yani wax aragti ah oo aan ka haystay ma jirto markii ugu horreysay waxaa la i baray sida loo qalabka uu ka kooban yahay harqaanka noocyadu u qaybsamo yani sida wax loogu toli karo bishii labaad waxaan bilaabay inaan toolo dharka oo noocyadiisa kala duwan aan ugu bilaabay marka hore dharka dumarkaan bilaabay markii dambe dharka ciyaalkan ku xijiyey isla markaana haddeer maasha allah dhar fiican waan toli karaa oo noocyo badan waan soo saari karaa
markii hore maxaa ka aaminsaneed in dhar la tolo oo lana shaqadeeyo oo dadka hadhow la siiyo run ahaantii markii hore waxaan ka aaminsanaa yani inay adag tahay dhar in la tolo oo markaan ka soo qaad gurigeyga hadda aniga waxaa yaala harqaan baa yaalay harqaankaas markaan dul fariistay waxaan isdhihi jiray haddaad shay ku tushid oo kale ama harqaankii meel ka jabto oo aanad hodho hagaajisan karin laakiin alxamdulilah hadda meesha harqaanka oo ciladi ka soo gaarta waan hagaajisan karaa nooc kastoo dharka tahayna waan ku toli karaa waana shaqadayn karaa anuu ardayd baan ahay ardayd jaamacadeed baan ahay waxaan bartaa kuliyadda business administration waa si fiican waa aniga kuliyaddan baranaya iyadii waaba ganacsiga soo maaha tanna waa ganacsi ha waa ganacsi oo waxaan naftayda naga faa'iideyn karaya iyo dadkayga yani dalkaygaba run ahaantii markaan business administration baranayo yani ganacsigaan baranayo tan oo kale markaan dharkii tolayo way isqaabilaysaa hadday noqoto wakhtiga jaamacadda gelin baan aadaa gelin kale waan ku shaqaysan karaa xirfadayda
kowsar waxaad iga warataa maxaa ku dooratay inaad barato xirfadda dhartolista runtii markaan yaraa markaan arko dad dharka toltolaya markaan dhar soo tolanayo kale waxaas dhihi jiray adigana goormaha qabanaysaa harqaan inaad tushid inaa yacni xirfaddan waan jeclaa inaan weligay sidabaa dhar u tolaysaa inaan dadkayga iyo uga caawiyo anna inaan ku shaqaysto noolmaamadkayga kusoo saarsan karo markaad baranaysay maxaa caqabadaa kusoo wajahay runtii markaa baranayo waxba kama aanan aqooneyn sida markaan faysanayo oo kale ma aqoonin sida birta loo wado oo kale laakiin waxaan bartay bishii hores waxaan bartay sida qalabka mxuha ka kooban yahay harqaanku bishii labaad waxaan bartay sida diracyada loo tolo bishii labaad oo kale waxaan bartay inaan cambuur toli karo inaan dirac toli karo alxamdulilah haddeerna wax badan waa ku toli karaa wax badan kusoo saari karaa bal maxaa jeceshahay inaad ku shaqaysato ma inaad guriga dhigato qalabkan mise inaad suuqa goob ka mid ah goobaha dadka kale ay fadhiyaan aad dhigato harqaanqaaga si aad dhar ku tusho inaan gurigayga dhigto dadka gurigayga imaan sida familigayga oo kale famili waa badan yahay meeshaay dadka u geysan lahaayeen suuqa geysan lahaayeen in aniga ii keensadaano maadaamaan u bartay xirfadatan anigu aan bartay in aniga ii keensadaan gurigayga inaan kaga shaqaysto dharka markaad dharka u tusho maxaa jecesha inaad lacag ka qaado lacag intii macquula
suuqa waa lacag kale oo lacaga kale oo gooniya laga qaadaa hal doolar laba doolar adiga maxaa kuu qorshaysan mise weli waa kama aadan baaraan degin inaa discounta u sameeyo intii suuqa in ka jabaan inaan soo jiito si dadkii iigu wada xirnaan dadkii anihiisu aada meeshay meel kale aadi lahaayeen haween badan baa jira oo shaqola'aan ka cabanaya in magaalada aysan shaqo jirin idinku arday baa tihiin oo kale gelina waxbaa barataan gelina waa shaqaysanaysaan bal waxaad iga wartaa habraha kale bal fikrad noocaya ku biirin kadhaa in farsamadan ay bartaan waxaan ku dhiirigelinayaa dad waa run oo waxaa jira dad badan oo puntland ahaan shaqola'aan hayso inay xirfadaha nooca kanoo kale ka faa'idaystaan fursadaha kan oo bartaan baa ku dhiirigelinaya
hadda ma waxaa jeceshahay qalabka inaad guriga dhigata mise suuqa aa ku shaqayso aniga horta waqtiga ima saamaxaya inaan suuqa geysto waayo gelinka dambe jaamacad baan aadaa wax baan bartaa marka xaafadayda markaan fiiriyo aniga opportunityga yani fursadaan haysto xaafadayda wax harqaana ma yaalin xaafadaydaan uga faa'iideynaya guriga ciyaalka iyo dariskayga haweenka kalena waxaa leeyahay xirfada barta aad ku shaqaysataan xirfaddu yani waa wax keliya waxbaan bartay hadda haddaan dhaho aanan xirfad lahayn waxaa yani caqabado badan bay keenaysaa xirfad anoo aan lahayn inaan dhaho waxbaan bartay waxaan dhihi lahaa haweenka kale soomaaliyeed xirfadaha barta si ay idinku fududaato inaad qoyskiin lacagtaa dadka ka qaadaan hadhow maxaad isjeceshiina ku dabartaan yacni lacagta qofka horta qof walba wuxuu leeyahay rajulesma waxbuu rajeynaya ama waxbuu habigiisa yahay aniga kaba soo qaad hadda yani qofku waa inuu marku wixii shaqaysto naftiisa waxbay uga baahan tahay sama safir account waa inuu samaystaa inuu lacagtiisii wax dhigan karo waxaa jira dhallinyarada qaarkood inta badan ma jecla haweenka shaqaynaya bal aragti noocee ka qabtaan idinka
way jirtaa arintaas weliba dhallinyaradeenna soomaaliyeed yani weliba ragga u badan yihiin dumarkii inay banaanka u baxaan yani haddeer waxaan isdhihi karaa dagaalada sokeeye yani minti ka dambeysay waxaa dadka soomaaliyeed caawinaya waa maamooyinka oo garab istaagna caruurta iyo qoyskaba marka xoraan lahaa loo ogolaada dumarka inay shaqeeyaan
waa tahay wariyaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay laba ka mid ah gabdhaha markaasi ku shaqaysta xirfado kala gedisan oo ay ku dhaqan yihiin magaalada boosaaso halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhinacii sugaanta ee heesaha ayaanu jaleecaynaa mursal muuse iyo khadra salimo heesta xiisaha kalgacal
dher ku xidhay xanaan iyo xoolo badan anoo keligii xarada jacayl iyo xarakadii anoo geeda dheer ku xidhay xanaan iyo xoolo badan anoo keligii xarada mashkiya gargoorka odhayda ka buuxsado intooda macaanka xula alooxa mashkiya gargoorka odhayda ka buuxsado intooda macaanka xula naftiidan ku xeertay amaaniyo koriin habboon inaad tahay gabadh xishoota anaa ku xaqiijiyey hadman ku xalaashada yartii xiisaha kalgacal naftaydan ku xeertay amaaniyo koriin habboon inaad tahay gabadh xishoota anaa ku xaqiijiyey hadman ku xalaashada dushooda inaan ishalaashanana xabibi alba waan rabaa
yartii xiisaha kalgacal yarkii xiisaha kalgacal
naftiidan ku xeertay
xanaanio korina habboon inaad tahay gabadh xishood waxaa tahay inaad xishooda
ku xaqiijiyey hadnana ku xalaashada inaan isxalaashanana xabibi abba waa rabaa
hadnan ku xalaashada
xabibi abba waa rabaa anaa ku xaqiijiyey waxaad dhegeysateen heystal kudhigeedu ahaa xiisaha kalgacal waxaa wadajir ugu luqeynayay mursal muuse iyo khatre sinimo halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana khiyaarta hawada nagala xiriirtahay bal aan jalaano dhankii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno maanta waxaa dhici doona ilaa iyo beri kulamo ka tirsan horyaalada iyo koobabka kalgedisan ee yurub laga ciyaaro koobka la- la yidhaahdo e f l cab ee dalka ingiriiska oo hadda loo yaqaano karabowa cab ayaa la dheeli doonaa kulamo markaasi xiise badan waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan kooxda a f c barnmouth waxay la dheeli doontaa kooxda brenton and hove albion astonville iyo middlesbra ayaa sidoo kale wada dheeli doona brandford iyo norwich city ayaa sidoo kale dheeli doona bristol city waxay la dheeli doontaa naadiga stock city banlin leeds ayaa dheeli doona crystal palace waxay la dheeli doontaa naadiga hartsfield town leicester city iyo liverpool ayaa kulan xiise badan westham united iyo bolton wanderers- bolton wanderers ayaa dheeli doonaan waxaa sidoo kale dheeli doonaa naadiga wolverhampton waxay la dheeli doontaa naadiga bristol roveries reading iyo swan city ayaa wada ballansan tottenham waxay la dheeli doontaa naadiga barnsley dhegaystayaal waxay naga xasuusinaa in kulamadan ay yihiin wareeggii saddexaad oo kooxdii badisaba ay horey usii gudbi doonto iyadoo koobkan ay ka qayb qaataan labiyo sagaashan kooxood oo ka kala dhisan horyaalka dalka ingiriiska iyo wales sidoo kale waxaa dheeldheeli doonaa maanta kulamo kale oo iyana dalka spain haddii aynu aadno kulamada dhici doona maanta oo ay kooxuhu isku arki doonaan waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta valencia waxay la dheli doontaa naadiga malaga barcelona waxay la ciyaari doontaa naadiga eber beri atletico bilbao iyo atletico madrid ayaa dheli doonaa leganes iyo grona ayaa wada ballansan deportivo la corunya waxay la dheli doontaa naadiga alvas real madrid iyo real betis ayaa sidoo kale dheeli doona sevilla iyo las palmas ayaa wada ballansan hal kulan ayaa dhacay maalintii shalay naadiga esbanyol waxay la dheeshay naadiga silta vigo waxayna kaga adkaatay laba gool iyo gool dhinaca iyo dalka talyaaniga haddii aynu jallecnana waxaa kooxuhu sidoo kale maanta ay isku arki doonaan kulanka naadiga bologna iyo inter ayaa kulan xiiso badan waana kulanka keliya maanta dhici doona beritole ayaase kulamada kale ay dhici doonaan waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga benevento waxay la dheli doontaa roma ac milan spal ayaa la dheli doontaa atlana iyo croton ayaa dheli doonaa calyar iyo saswala ayaa sidoo kale wada ballansan kiva verona waxay usoo celi doontaa naadiga genoa halka zambadoria iyo halas verona ay isfooda isdari doonaan kulan kale oo xiiso badan wuxuu yahay naadiga yuventus geegadeeda waxay ku hortgelin doontaa naadiga fiorentina lazio waxay la ciyaari doontaa naadiga s s c napoli waana kulan kale oo ka mid a kulamada xiisaha badan ee britola dhici doona udinese waxay la dheli doontaa naadiga torino dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
ciyaaraha ayaa dhegeystanayay jamaal axmed cusmaan haddaana xasuusiyo mid ka mid ah qodobadii warka ugu darka roonaa duufaanta maria ee xalayto saqli dhexe waxay cardaad duqaha ka dhigtay dalka dominika iyadoo duufaantuna ay si deg deg u xoogeysatay duufaantu waxay keentay dabayl iyo roobab daadad watay oo halis gelinaya nolosha ra-iisul wasaaraha dominika roosevelt skerot ayaa waxa uu sheegay in duufaantu ay tahay mid qalafsan iyadoo qaadatay saqafkii gurigiisa laakiin markii dambeeto la badbaadiyey xarunta saadaasha duufaanta ee maraykanka waxa ay sheegtay maanta in duufaanta oo roob iyo dabaylo wadata ay aada u garaacday qaar ka tirsan jasiiradaha lewards iyo kuwo kale guddoomiyaha virgin islands kenneth mab ayaa ku booriyey dadka inay u diyaargaroobaan ah, ka hor inta duufaantu aanay soo gaarin
iyo aad aad iyo aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan dandurey ayuu ahaa qodobadii warka ugu waaweynaa inoo dul marayay mar kale dhinacii heesaha aynu ku laabanno fanaanka dalmaryare iyo heesta gacalo
gabadhan gacloode margeeyadooda gabadhan gacloode margeeyadooda gudka tiimahaage garabkaaga saaran garowsiga sheekadaada anuwan gacloode katiimahage garabkaaga saaran gaarowsiga sheekadaada anuwan gacloode disiya gaaroweyaya godayka geeyo guud ahaan wadankeena dalxiskugu geeyo garan qaran xaaran ayaa gaalabkugu siiya hargeysa kismaayo iyo yaa wajeer ku geeyo gacalkii ummadeena saalan kugu geeyo garan qaran xaaran ayaa gaalabkugu siiye disiya gaaroweye yaa goday ku geeyo guud ahaan wadankeena dalxiskugu geeyo garan qaran xaaran ayaa gaalabkugu siiye hargeysa kismaayo iyo yaa wajeer ku geeyo gacalkii ummadeena saalan kugu geeyo garan qaran xaaran ayaa gaalabkugu siiye gaaridii haweene ulla quruxsiya gaaridii haweene ulla quruxsiya gacmahaaga iyo gaadha socodkaaga yararaha luquntaada waan ka gaabsan waayey gacmahaaga iyo gaadha socodkaaga yararaha luquntaada waan ka gaabsan waayey Kac iyo booramiya yagada ku geeyo jabuutina heestaasi gacalo uu ku nuqeynayay fanaanka dalmaryare ayaan kusoo gabagaynaa idaacaddeen ee duhurnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen anigoo ibraahim xasan daandurey iyo jamaal axmed cusmaan xagga soo saaridana waxaa qayb ka qaadanayay maxamed cabdi sandheere intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waan ka gaabsan waayey Kac iyo booramiya yagada ku geeyo jabuutina gudaheeda galbiskugu hoyo qibladiya dulbankana kugu soo dalacaay farisiyo jigjigiya yaabanku ku geeyo guntiiniyo kugu xidha garbasar xariiro qibladiya dulbankana kugu soo dalacaay Kac iyo booramiya yagada ku geeyo jabuutina gudaheeda galbiskugu hoyo qibladiya dulbankana kugu soo dalacaay farisiyo jigjigiya yaabanku ku geeyo guntiiniyo kugu xidha garbasar xariiro qibladiya dulbankana kugu soo dalacaay dushiya gaaroweye yaa goday ku geeyo guud ahaan wadankeena dalxiskugu geeyo garan qaran caaran ayaa garan kugu siiye hargeysa kismaayo iyo yaa wajeer ku geeyo gacalkii ummadeena saalan kugu geeyo garan qaran caaran ayaa garan kugu siiye muqdishiyo gaarawiye yaa goday ku geeyo guud ahaan wadankeena dalxiskugu geeyo garan qaran caaran ayaa